أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadan waxa ay ku beegan tahay labaatanka bisha afaraad ee rabiicu thaani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada barnaamijka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dagaalla u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada laguna jibiyey cadowga allah oo maanta ka dhacay deegaanada caduleedka degmada buula burde ee wilaayada hiiraan siciid deni oo garowe ugu yeeray dhammaan xildhibaanada baarlamanka kooxda riddada ee ka soo jeeda gobollada waqooyi bari ee soomaaliya qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah mid ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqiidda riddada oo qiray dhibaatada ay xukuumaddoodu ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ah in ka badan toddobaatan askar itoobiyaan ah oo lagu dilay dagalla ka dhaca gobolka amxaarada ee dalkaasi waxaan sidoo kale caawa faafareebka idinkugu hayaa xaflad lagu soo gebagabaynayey dowro loo qabtay ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee bakool oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi mas-uuliyiin salaadiin iyo martisharaf ka qaybgashay kelimaadkii laga jeediyey ayaad caawa faafareebka ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha suheyb iyo maahir ayaa faafareebka igala qaybgeli doona waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah halka dhegaystayaasheena kale ay nagala socon karaan aaladaan internetka ku leenahay ee laaf istriimka ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka
قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkaynu ku eegi doonno waxauu noqonayaa dagaalla u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada laguna jibiyey cadowga oo maanta ka dhacay deegaanada caduleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan warbixintaas iyo warbixin kale ku aadan siciid dani oo garowe ugu yeeray dhammaan xildhibaanada baarlamaanka kooxda riddada ee kasoo jeeda gobolada waqooyi bari ee soomaaliya waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka midhigaha islaamiga aalaab waxaa halkan kasoo jeediyay walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ciidamada mujaahidiintu waxay maanta weerar madaafiica ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka buule xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo dhaawaca waa hal askari oo murtada dhanka hiiraan dagaalo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxaay ka dhaceen deegaan dhacaynta u dhexaysta degmada buule burte iyo deegaanka halgan dagaaladaasi ayaa allah fadligii lagu jabiyey maleeshiyaadka riddada waxaana cadowga gaaray khasaare dhanka shabeellada dhexe dagaallo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleydka deegaanka xawaadeley ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana cadowga gaaray khasaare waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa siciid deni oo garowe uga yeeray dhammaan xildhibaanada baarlamaanka xukuumadda muqdisho ee kasoo jeeda gobolada waqooyi bari ee soomaaliya xilli ay dhabarka isu jeediyeen xasan gurgurte iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dabadhilifyada ah ee dalka ka jira ayaa tobaneeyo xildhibaan looga yeeray garowe maamulka isku magacaabay puntland ayaa u yeeray dhammaan xildhibaanada baarlamaanka xukuumadda muqdisho ee laga soo xulay deegaanada waqooyi bari soomaaliya siciid deni ayaa warqad uu soo saaray ku sheegay in xildhibaanada qaab wadatashi ah loogu yeeray waxaana la filayaa in kulan garowe ka dhici doonaa laga soo saari doono go-aamo ka dhanaa dowladda xasan gurguurte ilaawareedyo ayaa sheegaya in kulanka xarunta gobolka dhugaal ka dhici doona ay ka qaybgalayaan golaha wasiirada maamulka puntland isimada dhaqanka iyo inta badan siyaasiyiinta maamulkaasi wararka qaar ayaa sheegaya in kulalkan taageero iyo iskarabtaag loogu muujin doono axmed midoobe oo dhowaan isaga baxay shir muqdisho ka dhacay islamarkaana sheegay in uu diidan yahay hanaanka uu xasan gurguurte wax wado sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii ayuu siciid deni ku dhawaaqay in uu xiriirka u jaray villa soomaaliya islamarkaana maamulkiisu uu yahay mid ka madax bannaan xukuumadda muqdisho waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa fano oo sheegtay in toddobaatan askar oo etoobiyaan ah ku dishay bariga gojom maleeshiyada jabhadda fano ee kacdoonka milatari kula jirta dowladda federaalka xabashida itoobiya ayaa guulo ka sheegtay dagaalo culus oo maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay ka socday deegaano ku teedsan eega dagaalada iyo rabshadaha hubaysan caanka kuwa ah ee bariga gojom fano waxay sheegtay in maleeshiyadeedu guulo la taaban karo kasoo hoyeen dagaalo culus oo maanta ka dhacay agagaarka debramarkos ee dhaca bariga gojom halkaasoo ay sheegeen in jab lixaad leh ay ku gaarsiiyeen ciidamada milatariga ee dowladda xabashida in ka badan toddobaatan askari oo ka tirsanaa milatariga ay maleeshaadka jabhadda axmaaradu sheegeen inay ku dileen dagaaladii cuslaa ee ka dhacay agagaarka debramarkos dagaalka xoogiisa ayaana ka dhacay bannaanka magaaladaasi dhanka kale dagaal culus ayaa maanta ka qarxay wadada e tu ee u dhexeysa magaalooyinka wijale iyo disiya ee ismaamulka amhara halkaasi oo kumanaan askar ah oo ka tirsan ciidamada ammaanka etoobiya la geeyey si ay u cirab tiraan maleeshiyada axmaarada faahfaahin rasmi ah lagama helin dagaaladii maanta ka dhacay wadada e tu balse iska horimaadyo aada u culus ayaa dhex maray labada dhinac ciidanka milatarigu waxay dhankooda wadaan xasuuqyo aan kala joogsi lahayn oo ka dhanaa dadka axmaarada muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dad rayid ah oo ku dhintay duqeymaha diyaaradaha daroonka itoobiya dad ku dhow ilaa boqol qof ayay maalmihii lasoo dhaafay duqeymo ku dileen ciidamada itoobiya sida ay soo sheegeen dad goobjoogayaal ah haddii aan halkaasi uga gudbo mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dab ka kacay warshad shidaal oo ku taal ximis iyo duqeyn ka dhacday dimishqa warbaahinta nidaamka nusayriyada suuriya ayaa tabisay in uu dab ka kacay warshad fiiltareysa shidaalka oo ku taal gobolka ximis oo ka mid ah goobaha ku jira gacanta nidaamka dabka ayaa ka kacay goobta gaaska ee warshadda waxaana uu dhaliyey holac xoogan oo ku fiday qaybo ka mid ah warshadda taasi oo markii dambe lagu guulaystay in la demiyo dhinaca kale duqeyn diyaaradeed ayaa ka dhacday magaalada dimishqa ee caasimadda dalka suuriya diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqeymo ka geystay magaalada caasimadda ah duqeyntaas oo lagu beegsaday xubno ka tirsan ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah waad mahadsantahay maahir inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalaynta ugu weyn ee baraha bulshada maanta ka taagan waxay ahayd dabkii xooganaa ee habeenkii xalay ka kacay suuqa ugu weyn qaaradda afrika ee ku yaal magaalada adis ababa dabkaasi ayaa geystay khasaare lixaad leh oo u badan burbur hantiyeed een sawiro een goordhow lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay burburka lixaadka leh ee ka dhashay dabkan habeenkii xalay ka kacay suuqa markeeta ciidamada booliska ee dowladda etoobiya ayaa shaaciyey in ilaa soddon iyo saddex qof ay u xireen rabshado ka dhashay deminta dabka waxaa dadkaasi lagu eedeeyey qaarkood in ay xatooyo sameeyeen ama xoolo aysan lahayn ay ka daabusheen halka dabka laga damiyey si rasmi ah looma sheegin waxaa keenay in uu dabkaasi kaco goobjoogayaal goobta ku sugan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in dabka uu ka dhashay foorno een suuqaasi qeyb ka mid ah ku taalay taasi oo dabkii ka kacay oo kusii fiday suuqa intiisa kale xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka berigaha islaamigahna caawa waa inagaynta aad buu umahadsanyahay walaalkeen maher maxamed ayuu kaasi ahaa qeybaha hore ee faafreeb kurarka ayaad degeysanaysaan markana mid ka mid a xildhibaanada golaha dawaaqida kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray dhibaatada ay xukuumadooda ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho murtad daahir amiin jooso oo ka mid a xildhibaanada golaha dawaaqida kooxda ridada soomaaliya ayaa ka hadlay arrimihii lacagaha baadal ugu soo rogay shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda muqdisho wuxuu sheegay haddii ayyiin kooxda ridada ay hore usoo faageen qabuuraha lacagabaad kala duwanna ay ku soo rogeen shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho markana xaalka uu marayo in albaabada laysu garaaco maruu arrimahaas ka hadlaya waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
laakiin horgal ayaan dhihi karaa canshuurta la qaadayo oo tobanka dadka laga qaadayo waa wax horgal ah marka wixii oon la gaarin sharciga baarlamaanka oo ansixin inay xaafadihii ay ku wareegaan kuba hoodhoodiya kaa dhintiya kuu nool taas waxaa waaye waxyaabo laga fiican yahay waaye runtii waana wax aanan runtii sharciga meelna kaga oolin waay marka waxaan leeyahay qofka dhintay markii la yidhahdo toban doolar qofka noolna toban doolar la yidhahdo xawaalihiina ay naga nabadgeli waayeen oo aan faqnay oon ognahay waxaa waaye nasiib darri inteeda la eg waaye waa la barakaciyey qabuuriyaa la fagay haddana hadda gurigaa looga tego qofka raba in isdiiwaangeliyo asaga inuu soo doonto waay tan kale qofka markuu in isdiiwaangeliyo la rabo waxaa la yidhahdaa lacag la'aan waaye emow dowladdu waa inay ku bixisaa lacag in muxuu shacabka ay isdiiwaangeliyaan laakiin hoodi hoodi yaa kaa dhinti yaa kaa nool xaafadaha la wareegaya waxaas waxaa qalad waay الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa dhexena waan isa soo gaarin dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad umahadsantahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda duqaymo kala duwan ay saacadihii lasoo dhaafay waxay ka fuliyeen qidaaca khaza goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah mukhayamka jabaaliya sidoo kale deegaanka beytulaahiya mandiqadda cabasaan ee magaalada khan yunis dhacda iyadana duqaymo ayaa laga soo warinaya oo ay ku shahiideen saddex ruux oo canug uu ku jiro warbaahintu waxay ku warantay tan iyo saaka duqaymihii qidaaca ka dhacay ay ku shahiideen ilaa konton iyo shan ruux halkay ku dhaawacmeen afartan iyo saddex kale waaxda caafimaadka magaalada khaza dhankeeda waxa ay sheegtay in afartan iyo siddeeddii saacee lasoo dhaafay duqaymaha qidaaca ka dhacay ay ku shahiideen dad gaaraya boqol shan iyo toban ruux halkay ku dhaawacmeen afar boqol siddeetan iyo toddoba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo laba kun toddoba boqol siddeed iyo toban ruux halka tirada dhaawacyadu ay gaareen boqol kun laba boqol siddeetan iyo labo muddada halka sana ah ee uu socdo xasuuqa loo geysanayo shacabka magaalada khaza kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafay howlgalle kala duwan ayay fuliyeen mid ka mid ah waxaa lagu beegsaday ciidan sahayno ah oo lugeynayey oo ka kooban ilaa laba iyo toban isugu jirta askar iyo saraakiil weerarkan wuxuu si gaar ah uga dhacay mandiqadda falluuja ee dhacda galbeedka magaalada jabaaliya muqaawamaduna waxa ay sheegeen inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimashii dhaawac sidoo kale gaadiidka nuucyada ciidanka daabula ayaa waxaa lala beegsaday kadiifadda alyaasiin ka muqaawamada ay sidoo kale burburiyeen laba ka mid ah gaadiidka cagafcagafyada ee ay isticmaalaan militariga yuhuudda xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad buu umahadsanyahay walaalkeen suheyb ayuu kaasi ahaa qeybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarin dhegaystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ah ee bakool xaflad lagu soo gebagabeynayay dowro loo qabtay ciidanka xisbada wilaayada bakool ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dowro socotay muddo saddex bilooda u qabatay ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wanahyi canilmunkar ee degmooyinka wilaayadaasi taasoo ciidanku ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ah ugu horeynna munaasabadda waxaa ka hadlay mudiirka dowrada أولا دورد مقاش ميل إلي معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لكن سابقها جليل كهاي يلي إنك ما غادري شعار شنا ميواها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون آيات في سورة التوبة كجرتي مدد الدورة ما بلاوتيه لباتنك بشي ذو الحجة سنتكم أفر بغل أفرتن الشن mayba ka gabagaboowtay oo ka dhammaatay labaatankii rabiic alawal sannada kun afar boqol afartan iyo lix taasoo ka dhigan saddex bilood anta maduuda dowladan iyo sooti intaas ahaytii dowlada duruusu fara badan ka baxaas duruustu dowlada ka baxaas may baan iska jaraana duruus sharci ah iyo duruus oo maadi ah duruusu sharciga kow alqur'aan alkariim iyo culuumuhu ardaytan isan aragaasan ta geenshe dhon maylaha ku sahi saddex jus iyo tasxiixi shay iyo tajwiid shay yallaha ku sahi nasiibsada insha allah ulumtu may baan idinka jaray uluum alqur'aan kitaabka leraw riyaadatu lisaan ala nuduqi biahrafi alqur'aan alkariim may kale idinka jarayhi kitaabka manduumada tuhfatu ladfaal leraw qur'aanka ulumtiisa taasan idinka jirta may kale lagaaday fanada lagaaday fanu tafsiir saddex jus iyo lagaaday isuuna may idinka jaray fanaga oo fanul xadiid leraw umdatu laxkaama idinka jari isuuna may kale kamid haayay fanaga meel lagaaday alfanu lfiqhi abu shujaa iyo qawaa'id alfiqhi yaa ka jarayoon waa duruus sharciya tixahayna may kale kamid ahay asiira fanaga lagaaday fanu siira yana may ninka jartay rawdatu anwar kitaabka leraw fanaga kalmay waa olihaad fanu lcaqiida sulam alwusuul ilaa cilmi usuul fi tawxiid illahi wa itibaaci rasuul kaasa sun yaa ka jari may kale fanaga kumid ahay oo meel lagaaday fanu luga kutubka leraw kutubka oo alajruumiya ajruumiya ninka jari sun may kale ba meel lagaaday oo funuunto kamid ahaa fanu cilmi musطalax xadiid kitaabka leraw bayuniya antaas may haayanaha fanaga oo sharciga duruusto sharciga ahayd mana may kale meel lagaaday duruus oo maadi ah duruusto maadiga may ahaa duruus asoomaaliya mana walan baahanyi geega waqtigun haddi roogna iyana ka jarti may kale ka jarayhi duruus leraw iyana alriyaadiyaat oo maanaa lakajeed xisaabti alxamdu lilah ilaahay subxaana wa tacaala kama hadsan antun kutuba eh oo laha qaadaday ilaahay tabaaraka wa tacaala mayna siiyey amni iyo caafimaad yaa ilaahay tabaaraka wa tacaala nasi maysinka bishaarayaane maalin haniinto oo ardayta inta tiridiya la'ag lan asharko ka heri mal aragaw maanaa oo jiri daraadiye allahu akbar lan asharko ka heri mal aragaw jazaakum allahu khayran may kale ilaahay subxaana wa tacaala meele ninka qadaray oo sababninkanaqatay wilaayaadka islaamiga suguud isa khaas ahaanba suguud harakada shabaab almujaahidiin oo aan ku hereeyo aba ubeyda xafidahu llahu tacaala aan ka hoosayo waaligeena wilaayada bakool sheekh cusmaan aw cabdiraxmaan xafidahum ullahu allah xifdiya maanaha waa hayaalaha geegan cimid ilaahay subxana wa taala ninga dariyo hanin maraayana raashin no oo shay kala duwan weli la fadow haddii hilib haada lahay haddii bariis haada lahay haddii moordi haada fadi haddii baasta haada fadi haddii daawo haada fadin oyaal shay kala duwan nicmo ilaahay subxaana wa tacaala ninka talagal intaas meel hagaadaday alxamdulilah ikhwaani jazaakum allahu khayran may laha naftatida ay tiini dardaaramay adiga eeda laka shukri waay oo nimadaas inta bilaarshay dhan laka shukri waay ما هو إلهي سبحانه وتعالى ذلك الحساب لا تسألون يومئذ عن النعيم في سورة التكاثر ما إني كباهنا إن هرنسي لماستر جزاكم الله خيرا كلمة ميلوها سقابية qaar ka mid ah ciidanka xisbada ee dowladda ka qayb qaatay ayaa bandhig cajiiba ku sameeyey goobta munaasabada ay ka dhacisay يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أيها الآمرون والناهون والضيوف المكرمون والأمراء المجاهدون والرجاء الحاضرون أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمد الله ونثني عليه بآلائه العديدة ونشكره على نعمائه المديدة من إسلام وإيمان واطمئنان وجهاد وتعلم حكمة وبيان وأن جعلنا من هداة الناس وأتم لنا الدورة بأمان فله الحمد من سلخ من الليل النهار في الأكوان كما يقول ربنا سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لذلوم كفار لك الحمد تعداد الرمال مضاعفه فمهما تكل لم تؤد مدامعه ونقدم بإكرام وإجلال بعد الله جزيل الشكر وعظيم القدر لجميع قادة المجاهدين وأمرائهم وخاصة الذين كانت لهم اليد طويلة في تأسيس هذه الدورات التأهيلية وتقديم مكتب دعوة والحزبة في تركيز أصوله وتطوير فروعه ولقد غيرت هذه الدورة من أسلوب حياتنا ما يستدعي الشكر البالغ لمؤسسيها من علم وآداب وأخلاق وتوجيهات وإرشادات فتحت لنا الآفاق فلكم الشكر والهنا فإنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب الله إلهي مي قري الله المحفوظ كقري لأغلبن رويا أو رويا أنا أن إيا ورسولي رسولي رويا بالحجة والقوة أبود إيوني حجة بأنوك رويا إن الله إلهي قوي عليه هوك بدن واي عزيز أو غالب إيه لا تجد أضم خلاص أيها الرسول رسول مخلاص قوما قوم مخلاص قوم كاسو يؤمنون رمايا billaahi ilaahay rumeeyayaan walyowmi alaakhiri yoonka dembe oo qiyaameyna rumeeyayaan yuwaadduuna waana jeeladaayaan man xaadda allaha lan ilaahay khilaafay oo lasoo hantamay jeeladaayaan mahalaasa wa rasuulahu rasuulshay lasoo hantamay oo khilaafi mahalaasa naman jeeladaayaan oo mu'miniinga mahalaasa walow kaanuu habahaadana nimanka ilaahay iyo rasuulshay khilaafayaan aabbaa'ahum mu'miniinta say aawateediyo bahaadana أو أبناءهم مؤمنين تسي أولادي وبحاذنا أو إخوانهم مؤمنين تسي ولا الذي وبحاذنا أو عشيرتهم مؤمنين تسي قرابدي وبحاذنا أولئك كواسانس مؤمنين تا كتب إلهي قري في قلوبهم قلوبتي وميك قري الإيمان إيمان يك قري وأيد إلهي قوي أو أتكاي هم مؤمنين تسي أتكاي أو قوي بروح أي بيقين وإيمان iimaan iyo yaqiin yaa ilaahay ka gowiyey ka cadkaay oo minhu ilaahay gishay ku haadan wayudkhilu ilaahay geliye hum mu'miniintasaa ilaahay geliye jannaatin janyaali ay ilaahay geliye tajrii socdaaso min taxtiha jannaadka hoostiyoo balanhaaru webiyaalo socdaayaan khaalidiina haaliyoo ku waarayaan mu'miniintasoy fiihaa jannaadka dhexdiyoo ku waarayaan radia allaahu ilaahay raala nagadi canhum mu'miniintasaa ilaahay raala ku nagadi waraduu yoona raala nagadeen canhu ilaahay raallo ku nagadeen ulaa'ika kuwaasaanase mu'miniinta xisbullaahi ilaahay kooxdiis way alaa hooyaay dadow hooy inna xisballaahi ilaahay kooxdiis hum yo bese wa almuflixuuna xaan liibanaayan eh اعلم بأن الدين قول وعمل ففضل فما عليه إذا اشتمل كفاك ما قد قاله رسول إذ جاءه يسأل جبريل على مراتب ثلاث فصلا جعل على جميع المشتملة الإسلام والإيمان واللسان والكل مبني على أركانه فقد أتى الإسلام مبني مبني على خمس فحقق وادري ما قد نقلا غزوة المؤتة غزوة الراي والصحيح صن صحيح ملين كسي معركة المؤتة نوال معركة المؤتة جماد الأولى سنة ثمان من الهجرة بلون جماد الأولى لرو سندك سيادة أهجرية يديدي سبق في ذكر كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كتبتس sheegadii way baa ka hormaray ilal muluukina liindiraay iwal umaraa'i liindiraay muluugda boqorrada iyo umarada liindiraay anna shuraxbiil ibnu camrin alkhasaaniyi na liinkasay leeraaya kaana way bahaaday shuraxbiil qada qatala kodili alxaaris ibnu cumar yadili radia allaahu canhu xaaridkaas oo xaamila kitaabi rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay kitaabshaykii xambaarinhaay ilaa cadiimi busraa cadiimi busrana xambaari wa kaana way bahaay wa kaana daalika dilkaas oo rasuulkaas lidila ah oo lankii rasuulkii nabig ilaahay dirsaday oo yacnii cadiimu busra liindiri dilowko lidili wayba ka dhikanaaytay bimathaabati iclaani alxarbi xarbi in li iclaami wilaayada islaamiga ee bakool ayaa abaalmarin u guddoonsiisay ciidankii xisbada ee kaalmaha hore ka galay imtixaankii loo qabtay ragga horta si guud ahaan lamaysinka bishaareeye way la ogaaday ragga dhammaantii oo ini baaseen insha allahu tacaala lababar markii la roo rusada badan leslafakadu hal mar meeluma seedaa maana waa la ogyu laakiin wamaca daalika raggan haddan beelin fadhiyaan labaatan iyo kow qof haddan beelin fadhiyaan dad kumban deerna maanaha todoba qof ka jaraan maanaha anta kale kunku koray kusii mareen waa natiijo oo eed maanaha muuqtu ilaahay ka mahadsan subxaana wa tacala aan ilaahay aan ka mahadiyaan allah subxaana wa tacala hobna ka mahadiyan oona niin ziyaadee la in shakartum la aziidannakum ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد ونعمت إلهي سبحانه وتعالى وإن بهنت أن الحمد لله ونار نقول الحمد لله كالما مرك يا أدت كرم بباسين للا قبو يا هذا ليش الهري معنا أنت حامل أنت حامل أيو كالما مرك سدي لي هاين سديد كالما مرك رجع قالين إن شاء الله تعالى ورجعكم مدة نمبر كو ما يكالن كو قالي لانك الرو صابر محمد عبد الله الله أكبر كالن كو هذا قال إن شاء الله تعالى كالن لمد ما قالي لانك الرو عبد الله مع لين حسن عبد الله يوكيو kaalin saddex may galay xuseen sheekh cabduraxmaan xuseen yare walaalaha insha allahu tacaala marka jaaizi yar aan ka tala galeen ilaahay subxaana wa tacaala han barakeeyo walaalahana may leenaa maasha allah husina dhaha marka insha allahu tacaala saabir beesa boqol iyo konton doolare iyo abaalmarin hele lankal aro cabdulaahi macalin xuseen beesa boqol doolare usun abaalmarin hele lankal aro xuseen sheekh cabduraxmaan toddobaatan doolar usun maylana insha allahu tacaala walaala ilaahi subxaana wa tacala yoon walideerihan barakeey ilmishan ilaahi han ziyaadiyo qaar ka mid ah waxgaradka iyo malaaqyada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo dhoweeyey dowladan loo qabtay ciidanka xisbada بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الحمد لله إلهي كما هسن بلاوي لماد مد من لهين بعد الله ما مهد نغانا حركة شباب المجاهدين وأنكر أمير كيني أبي عبيدة حفظه الله جزاكم الله خيرا لان إلهي خير هانك جازي ددالك إيو جهدك إيو إيو بيان لان شغدي إلهي أمدان أمد محمد إلهي كأماني وشغدي إنك هريتي دتكني هاي واي أني هرس أذ جزاكم الله خيرا لان لان كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومد أمد إنك خير بدنا إتين إلهي حصاري تن إلهي نليو لان ولا إلهي ني أمانة هيون منكر كأولي سكرهب macruufka oo liisfar jazaakum allahu khayr ilaahay ma inku baryaane ini ilaahay ha ilaali camal joon ini ilaahay haan wanaaji taasaa ilaahay inku baryaane jazaakum allahu khayra lena taas bacdishe ma in mahadnaqaane macallimiinti juhdigin muddo sedibalood ley sidana nin sheegay oo intan haninka walaalka ninka akhriyay sedibalood ininka koobanayta dowladan laakiin sedibalood ley walla bardi oo kale makumuuqat sheekadan kusii wiinta macallimiintii juhdigaasa biyeeno walaalo meel kasta fanno kasta ha ku dhiseen yoon maylena jazaakum allahu khayr ilaahay khayr haanka jaazi jazaakum allahu khayr ikhwa ma itiina kolley dadkii ilaahay haansaari ummadda muslimiinta eh meel badan kitaabka ilaahay liinka oominya ini deersiyaan lahaanka tirgale iba itiin jazaakum allahu khayr alan diinta ilaahay alkitaabu yahdi wasayfu yansur kitaabka ilaahay wal kastaba meeshal hegeeyey kitaabkan ilaahay tabaaraka wa tacaala dadkii kitaabka ilaahay aan khadmayey gurug badan oo hadda noomoqan kitaabka ilaahay liinka baahanyi dadkii gilii lahaayey oo kitaabkii deersii lahaayey seeftii oon inka gargaari lahay allaha noo dhanka dhammaantan jazaakum allahu khayra lana assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي كما حسن الله نصرنا معين كفر بدنين كنعمة نعمة الإسلام والإيمان هري الحمد لله ولا ليال geerka walaybaa fiirsadahayna haddii ilaahay raalle ka naqda oo ku qiib galnay waxbarasho oo saddex balood laka sheego hay oo tuman sano oo kale aragaasay haan ku gebagabo nima ah ku gebagabo unan lahayn oo weliba eedlinka tartama hayo handho ka nuursado hayno galba ka gaboojisin yaa ilaahayna tusiya alxamdulilah khiyaaray walaada islaamka waybuwaah oo antan juhdi biyahayd iyaa kama hasan alxamdulilah oo aragaase gaalada geeka lala hartamo hay antan haraada la dhakoo hay oo waxbarashada intan la-agna dadaal ay juhdi lebiyohay walaayada islaamkan ku mahadyaan alxamdulilah kolley ilaahay siin barakeey ummaddii waddanka ilaahay handaray manaha oo maamullinka tala galay oo insheegada diinshana la barahayo oo ani walqabashaan baahada haddii geeka taal ini dabaalan lafadaha kumadatiin insha allah siindo ayaan ilaahay siin barakeey juhdigan ini juhdi hor liinsii geli waana liinsii dadaalo iyo siinla dardaaramaan naf iyo maalna wal al wali unu aragaase lahninku baahdoon siin la garab siin inay juhdi biidanno dadaalka dadaalka dartana siin dardaarmaan ugu dambeynna waxaa xafladda soo xiray sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الآية أولا الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أولا وآخرا waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala nagu galadaystay nicam fara badan aan la soo koobi karin ay ugu horayso islaamnimada iyo iimaanka amniga iyo nabadgelyada iyo istiqraarka allahaasaan ugu mahad celinaynaa bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa marti sharafkii ka soo qayb gashay dowradan xafladan maaragtay gebagabada u ahayd dowradii mucaad binu jabal ee loo qabtay xisbada raggii u xil saarnaay alamru bilmacruuf wannahy can ilmunkar شعاركeedun uu ahaa falowlaa nafara min kuli firqaةi minhum daa'ifaة liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa kasoo qaybgalayaasha hadday ahaan lahayeen nuqabadii culamaauddiinkii ganacsatadii waxgaradkii dhammaan jazaakum اllahu khayran intaas kadib runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay natiijada imtixaanka ee walaalku akhrinayay wax walba maaragtay inaan ka hormarin aan rabo raggaan hadda halkan fadhiyo ilaahay ha barakeeye ee saddexda bilood ay xaraysnaayeen iyadoo loo baahan yahay shaqadooda ay taagneed oo bannaaneed booskooda xaalad kasta wilaayadu markaa ay ku jirtay amba xaalad ebni hadday tahay culaaso badan iska jiray ayaa laga maarmay oo layidhi raggaan yaan lala hadlin yaan la taabanin waxa faa'iidaystaan ha bartaan waa tii hadda maaragtay walaalka mudiirka uu ka hadlaayey uu ka sheekaynayey oo maxaanku idhahdaa raggaan saddexda bilood qof ashar ka baaqday ma laha waa ilaahay fadligiisa alxamdulilaah ilaahay baana ku mahadsan waxaan leenahay hambalyo intaas kadib waxaan rabaa inaan bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala aan u mahad celiyo aan buraarujiyo ile qofka muslimka ah ee haddii maaragtay abaal uu sameeyo ama wanaag uu sameeyo waa in la yidhaahdo jazaaka allahu khayran walaalka xisbada mas-uulku ah xaraka shabaab mujaahidiin ra'yigan iyo ibdaacan iyo fikirkan iyo xal abuurkan asaanoo keenay waa inoo soo jeediyey ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiisa xasanaadka ugu kabo dowradan waxaan ku idhaha jamiiculwilaayaat way soo mareen waa maqlayna ee islaamka laakiin annaga hoogaa yar dib u dhac yar ana galay oo xagga maaragtay shaqooyin markaa ka jiray iyo xaalada wilaayadu ayaa hoogaa dib u dhac keenay marka ilaahay baan ku mahadsan haddeeraan soo gaarnay gebagabadii iyo gunaanadka taas marka waxaan leenahay alxamdulilaah waxay ahayd tajruba naajixa shay la tijaabiyey la baroobay oo haddana maaragtay lagu guulaystay waayo oo mia bilmia ilaahay baa ku mahadsan intaas markii aan ugu gudbo walaalyaal dowradan ahdaafta loo furay maxay ahayd kow hadafku wuxuu ahaa rafcu mustawa atacliimi waاthaqaafi lilxisba ragga u qaabilsan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar haqaafadooda iyo aqoontooda in maaragtay kor loo soo qaaday wacyigoodana lasoo dhiso tan hadda aa ujeeddaan aad arkaysiin waa waxaa kaloo ka mid ah in la muujiyo ahamiyadda shaqadan oo alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar in ay tahay wadiifatu alambiyaa inay tahay waa la ogyahay marka in la muujiyo maqaamkeeda la dhigo dadkana loo ta'hiiliyo raggii maqaamka isaga istaagi lahaa maxaa yeelay waad ogtihiin nabilaahi moxamed sala allahu alay wasalam ayaan wakiil ka nahay sooma alculamaa'u warahatu alambiyaa wa min beynihim alxisba xisbada culimmadii bay ka mid yihiin waa inay marka wixii dadka ay farayaan ay aqoon u yeeshaan wixii dadka ay ka reebayaan oo munkarkan munkarnimadiis inay ogaan karaan waa waajib saas darteed marka waxaa waa insha allahu taala in maqaamkaas iyo majaalkaas isaga inaan buuxinno ayay ka mid ahayd ahdaaftu insha allahu tacaala hadafka kale wuxuu ahaa ragga maadaama shaqo ay ku jiraan howl baa la hayaa sooma howl maalmeed ah oo ayan dhammaad lahayn ilaa qiyaamaha maaragtay la gaaro ama qofka uu nool yahay shaqadaas meel maaragtay wakhti shaqadan marka waa soo dhammeeyey la dhahay maa jirto alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar jihaadkii qayb ka mid a waaye ma dhammaanayso maadaama saas ay tahay in ragga maaragtay la ta'hiiliyo ta'hiil afraadi alxisba tadriijiyan go'aanka la qaadaday bay ahayd oo ahdaafta maaragtay annaga aan fiirinay ilaahayna na waafajiyey hadda raggii oo dhan ma ah raggan waa qayb ka mid ah saddex biloodaa la hareeyey haddana dufco kale inay soo harooto aayadda maaragtay shicaarka noo ahayd maxay ahayd waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim marka insha allahu taala dadkan markii ay naqdaan oo guryahooda ay ku noqdaan in maxaan ku idhahda shaqada iyada ay gutaan ummaddana maaragtay alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar shaqadii lagu ogaayey maqaamkii isaga ahaa iyo majaalkii isaga inay buuxiyaan qodobka kale waxaa waaye ahdaafta ugu weynaa adaa'u alamaanati almulqaati calaa caatiqina ammaanada iyo mas-uuliyadda ee xilka diineed ee nala saaray ee tunka naloo suray inaan gudanno dadka muslimiinta si marka maaragtay wanaaggii iyo kheyrkii ay uga horseedaan jazaakum allahu khayran waxaan rabaa qodobka labaad fadliga uu leeyahay alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar mid hadda daah saaran maaha waa isku waadix waxaa ka mid ah horta kow أنها وظيفة الأنبياء والرسل والصالحين قد دعاءها أنبيدي ورسوشي نبي الله محمد كشقي جري الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سما وكا إلهي سبحانه وتعالى مركي نبي الله محمد صفات كيس أتريناي محاليري يأمرهم بالمعروف وينههم عن المنكر يا أيا كجرتي سما شقدي سيبهد وأب فضيلة يو وناج يو أجر كاد أنت أصاب مرتك في لمبه waxaa kaloo ka mid ah annaha sababun lilnajaati fi dunya waalaakhira addunya aakhira badbaadada inay ku jirtaaba alamru bilmacruuf haddii laga tago annaga dhan waa halaagsamaynaa soo ma addunyana waa halaagsamaynaana aakharana ilaahay cadaabu uuna geynaa marka taas marka maaragtay si looga badbaado ayaa ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah khayriyadda ummaddan loo sheegay oo ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ku sheegay maxaa lagu xaqiijinaa maxaa lagu sababka maaragtay keenaya maxay tahay oo kuntum khayra ummatin ukhrijada linnaas ay sababtu maxay tahay inaan cilmi leenahay inaan maxaan ku idhaahdaa ee xoolo aan haysano inaan maaragtay waxgarad aan nahay maaha waxaa waaye keliya sababka ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna can ilmunkar taas marka in la xaqiijiyo waxay sabab u tahay xaqiijinta khayriyadda ummadda haddii sababkaas aan la imaadno waxaan xaqiijinay na laga helay ummaddan inay tahay khayruulumma haddii sababkaas la waayana waxaan noqonaynaa sharulumma ciyaadan bilah ee ragga maaragtay xisbada ee hadda dowladan soo dhammaatay saddexda bilood waxaan idin dardaarmaynaa alisdiyaadu fi lcilmi wa tadwiir daat in aad siyaadsataan aad isdhistaan mujaahidiinta wilaayadii ay ugu horrayso juhdi iyo wixii tabar e yaa waa laydin geliyey tan idinka aad sheegayseen waay laakiin hadda furihii aa lahaayaa sooma furihii cilmigii aqoontii aa lahaayaa laakiin micnaheeda ma aha culumaan noqonnay waxbaan barnay waa soo qalanjibinay wabilahi tawfiiq maaha sooma in maaragtay la siyaadsado nabiyulaahi moxamed sala allahu alay wasalama isagoo waxyii ku soo degaya layidhi waqul rabbi sidnii cilman wax kaleoo nabiyulaahi moxamed la amray miyaad ogtihiin oo ilaahay weydiiso inuu kuu ziyaadiyo la dhahay miyaa jirto ma jirto waa cilmiga bes eh waqul rabbi sidnii cilman marka mar kasta maanka aan ku hayno aan ku dadaalno inaan maaragtay wax kordhiisano culumaad joogta deegaanka halaqaadka maaragtay in la tago wax la faa'iidaysto maanta wasaa'il tacliim badanaa iska jiro oo memoriyaasha ka mid ah wax badan baa la samaysan karaa jazaakum allahu khayra jazaa waxaan kaloo rabaa inaan dardaaranno cilmigii la bartay wuxuu rabaa camalfal iyo dhaqangelinuu rabaa cali bn abi daalib radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray hatafa alcilmu bilcamali wa ila irtaxala cilmiga wuxuu u yeertay in lagu camalfalo hadduu waayana waa guuraba macnaa bes waayo cilmi waagaba kaa tagaaba camalfalkaas inaan ku darno qodobka saddexaad aan dardaarmayo waxaa waaye guud ahaan annaga dhan aan isu dardaarmayno alixtisaab fi lamri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar shaqada aan ku jirno oo ah alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar waxay u baahan tahay ixtisaab yaan ajar ka sugaynaa yaan ammaan ka rabnaa allah subxaana wa tacaala haddii annagoo shaqadeen aan gudinayno nalagu ammaano yaa tilka caajilu bushra almuslim rasuulka sal alla alay slam saasuu ku tilmaamay laakiin annaga hadafka annaga muxuu yahay ilaahay wejigiisaan aan u rabnaa soo ma ilaahay subxana wa tacaala dartiis inaanu qabanno ixtisaabka inaan ku dadaalno ajar xisaabsi waay macnaha qodobka kale ee aan dardaarmayno waxaa waaye alsabru calaa ada alkhalqi wataxamuli lahum dadka in loo dulqaato dadka waxa aan maamulayn waa bani aadam in loo sabro adkays inaan la imaanno insha allahu tacaala iyadana waxaa waaye najaax iyo guul ayaan ku gaaraynaa laakiin haddii sabarkii iyo dulqaadkii aan la imaan weyno waddadii aan ugu dheeraanayso wax dhan waxay noqonayaan marka man istacjala shay-an hee qabla awaanihi uuqiba bixirmaanihi waddada waddo dheer waaye marka waxay rabtaa sabar ay u baahan tahay qodobka aan kaloo aan dardaarmayn waxaa ka mid a walaalayaal ashucuur bilmas-uuliya mas-uuliyadda maanta maaragtay idin saaran hay-atul amri bilmacruuf wanahyi can ilmunkar majaal weyn oo ballaaran oo daruuri ah ummaddana maaragtay wax weyn ugu fadhiyo ayaad ku aadantihiin soo ma khaasatan marka hadd idinkaa laydinku magacaabay laakiin qof kastoo muslima shaqadiis waa marka shaqadaas iyadaa waxay rabtaa marka in maaragtay mas-uuliyad qofka isa saaro ishilqaamo insha allahu tacaala majaalkaas isagan inaad buuxisaan ku dadaala mas-uuliyad ishilqaamidna aan la imaano insha allahu taala silqaan qodobka ugu dambeeya aan dardaarmayo waxaa waaye shaqooyinka aan qabanayno ikhlaaska aan ku dadaalno horeyn waa usoo sheegnee ixtisaabka iyo ikhlaaska waa isu dhow yihiin waa isu hoosgalayaane ikhlaaska aan ku dadaalno camal kasta aan qabanayno alla dartiis aan ka dhigno insha allahu tacaala intaas waxaan u dardaarmayaa walaalaha xisbada ah gaar ahaan ragga hadda maarata hortayda fadhiyo sifaadkaas iyaga ah inaan dadka aan kula dhaqanno dardaaranadaasna aan aan dhaqangelinno waxaan rabaa insha allahu tacaala gebagabadii aan kusoo gebagabaynayaa bulshada odayaasha ay ugu horeeyaan ganacsatadii culamaau diinka shaqadan alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar qof shaksiya laguma lahan waa qof kasta qof gooni oo maanta maaragtay ninkaan xisbee la dhahay ma jirto qof kasta oo muslima ahlu tawxiida waxaa laga rabaa waajibna ay ku tahay inuu u istaago alamru bilmacruuf wanahyi can ilmunkar bulshada waxaan leenahay insha allahu tacaala hogaankii iyo dhaqankii ay u horeeyaan iyo culamaau diinkii iyo ganacsatadii dadkaan garab aan siinno aan la shaqayno watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan shaqadaasa loo diyaargaroowo jazaakum allahu khayra jazaa wabaarak allahu fiikum halkaasaan kusoo gabagabaynayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanto dambe ee aynoo balanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu